war kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan xalay waxaa degmada farmville ee gobolka virginia lagu qabtay dood si weyn loogu jeexjeexay qodobo lagu lafagurayo siyaasadda ee madaxweynenimada maraykanka ee sanadkan diiraddu saaran tahay waxaa dooddu ay dhex martay barasaab mike bens oo ah ninka uu donald trump usoo xushay inuu madaxweyne ku-xigeen u noqdo iyo senator tem kayn oo ah mudanaha ay hillary clinton u xulatay inuu madaxweyne ku-xigeen u noqdo labada nin ee dooddu dhex martay waa siyaasiyiin rugcadda ah marka la isku soo xooriyo waxaa mid walba uu aad isugu dayey inuu difaaco qofka uu madaxweyne ku-xigeenka u yahay haddaba wariyaha v o a maxamed colaad xasan ayaa madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yebarow oo doodii xalay ku daawaday aqalkiisa ku yaala gobolka virginia ee dooda lagu qabtay ka waraystay siday doodda u dhacday sidan ayuuna colaad ku bilaabay su-aalihiisa cabdiraxmaan maxaa ugu weynaa arrimihii labada madaxweyne ku-xigeen ay xalay la soo shir tageen colaadu inta aanan u gelin qodobada ay la soo shir tageen labadaasi siyaasi waxaa xusid mudan in doodii xalay ay dhex martay laba nin oo mid walba uu siyaasadda muddo dheer ku soo jiray waxaana ay kale yihiin mike pence oo haatan barsaab ka ah gobolka indiana oo uu donald trump uu u soo xushay inuu madaxweyne ku-xigeen u noqdo iyo tim kayn oo isaguna hillary clinton ay soo xulatay ahna senator ka tirsan aqalka duqowda ee maraykanka haddii haddaba aan ku soo noqdo waxyaabihii ay la soo shir tageen aan ku bilaabo ninka xisbiga jamhuuriga ka socday waa gobarnarka ama barsaabka mike pence waxaa isaga uu doodda uu tegey isaga oo culays badan uu ka saaran yahay inuu guulaysto oo isaga booskiisa ama ninka madaxda u ah waa donald trump eh dooddii tan ka horraysa looga badiyey marka mike pence waxaa keliya u yaallay waxay ahayd inuu ama badiyo ama uu iska ilaaliyo in gaf weyn uu galo oo markaasi wiiqa doorashadooda si taasi haddaba uu helo mike pence waxa uu xalay muujiyey deganaan aan caadi ahayn oo dadkii daawanaya xalay colaadow ay ugu qireen inuu leeyahay aragti madaxweynime oo runtii intii la doono uu ka deganaa ninka isaga ka soo horjeeday waxaa kaloo si weyn uga faallooday mawduucyada xisbiga jamhuuriga saldhigga u ah oo muxaafidiintu ay la shir tagaan mar walba waxaana taas ka soo baxday in iminka dad badan ay leeyihiinba mike pence si weyn ayuu uga fiicnaa ninka isaga soo xushay ee booska u ah waa donald trump eh dhinaca dimuqraadiga senator kayn haddaan soo qaato waxa uu isagu fuliyey wixii uu ku soo talagalay ee uu doonayey inuu bannaanka ku soo dhigo gafafkii iyo dhibaatooyinkii uu donald trump hore u geystay istaraatiijadiisa ayaa waxay ahayd inuu aad ugu iftiinsho waxyaabaha ay ka mid yihiin in donald trump oo hore u yidhi mexikaanku dumarka ayay xoogaan cashuurta ma baxsho donald trump aflagaadooyinkii tirada badnaa ee donald trump uu u geystay dad kala duwan arrimahaas ayaan isleeyahay ayaa ugu weynaa waxyaabihii ay labada siyaasi la shira yimaadeen cabdiraxmaanow doodaha qaar ayaa reeba wax lagu xusuusto oo taariikhda gala ma jirtaa waxaad isleedahay xalay sanooyin badan oo soo socda dalka maraykanka ayaa lagu halqabsan doonaa colaadow qodobo laga yaabo in dadweynihii xalay dooda daawaday ay u arkeen wax caadi ah ayaa suurtagal ah in berrika maalin sababo kala duwan dartood loo xuso oo hadalhayntooduna ay aad u badato waxaa xalay ii soo baxday in labada musharax ee dhinaca madaxweyne ku-xigeennimada oo dadweynaha maraykanku runtii aynay aad u aqoonin ay labaduba yihiin niman aftahan ah oo hadallo badan oo aan isleeyahay taariikhda ayay geli doonaan xalay ka tegey cabdiraxmaanow doodo badan oo noocana oo kale ayaad u soo joogtay marka aad eegto istaraatiijiyooyinkii ay kala isticmaaleen hanaanka doodda u dhacday mid kee badiyey bay kula tahay labadani musharax ee xagga madaxweyne ku-xigeenimada ah colaado laba waddo ayay kala qaadeen barasaabka mike pence ee dhinaca jamhuuriga waxa uu xushay inuu fudaydkii booskiisa ama ninka isaga madaxda u ah waa donald trump eh lagu dhaleeceynayey uu ka fogaado dhibco badan ayuuna runtii deganaashahaasi uu ku helay waxaanaad moodaysayba inuu isagu yahay musharaxa madaxweynenimada u tartamaya dhinaca xisbiga jamhuuriga hase ahaatee dad badan oo siyaasadda doorashooyinka maraykanka si weyn uga faallooda ayaa colaadow waxa ay xalay sheegeen in mike pence uu xalay u muuqday nin soo bandhigaya qalabkii uu doorashada madaxweynenimada ee sannadka labada kun iyo labaatanka uu ku geli lahaa waxa uu pence uu si aan cabsi lahayn uu u difaacay qodobada muxaafidiinta ku weyn gaar ahaan kuwa xisbiga dimuqraadiga ay muxaafidiintu ku dhaliilaan sida dumarka carruurta iska soo rida iyo wixii la mid ah laakiin waxa uu mike pence uu xalay ku guuldaraystay inuu si weyn u difaaco donald trump oo isaga waxyaabo badan hore loogu soo eedeeyey dhinaca xisbiga dimuqraadiga senator tim kayn markaad eegto waxyaabihii xalay laga doodayay colaadow duxdooda iyo saxahaanshahooda guud ahaan isaga ayaa ku gacan sarreeyey si aan caadi ahayn ayuu maxkamad u saaray donald trump mike bencena kamaanu celinin oo maanu difaacin hase ahaatee tiim kayn dhibcihii uu heli lahaa waxaa la degay fudayd aan yarayn isagoo marar badan bens hadalka ka dhex gelayey iyo guud ahaan isaga oo xalay noqday kii isagu argagaxsanaa oo xasilooni darridoo dhan loo tiriyey sidaa daraaddeed markaan isku soo duubo dooddii xalay dhex martay labada nin ee musharaxa u ah madaxweyne ku-xigeenimada xisbiga jamhuuriga ee dimuqraadiga waxaan isleeyahay waxaa dhibco yar xalay ku badshay mike bens oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga maxamed colaad xasan ayuu ahaa oo dood xalaya dhex martay musharaxiinta madaxweyne ku-xigeenimada xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga dalkan maraykanka ka wareysanayay madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow oo doodaasi xalay ku daawaday aqalkiisaoo ku yaala gobolka virginia ee doodana lagu qabtay halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a